gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa daafuray barnaamijka tallaalka caruurta ka yar shanta sane kaasi oo looga hortegayo cudurro fara badan daafurka barnaamijka oo lagu qabtay xarunta caafimaadka gobolka banaadir ayaa waxa ay qayb ka tahay qorshaha adeega caafimaad ee bulshada oo markaasi loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan kumanaan caruura oo ku dhaqan caasimada muqdisho markii uu soo idlaaday ololaha daafurka barnaamijka waxaa ka warbixiyey gudoomiyaha gobolka banaadir oo sheegay in uu faa'iido weyn u leeyahay caruurta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan caasimadda oo loo baahan yahay in markaasi loogu faa'iideeyo tallaalkan oo wax badan ka tari doono islamarkaana ka hortegi doono cudurro badan alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu alay wasalam wabacd runtii saakay waa hawshaan hadda u taagannahay waa daafuurka mashruucan oo caafimaadka ah oo tallaalka ah oo ka dabataga ah mashruucan oo ah mid lagula dadaalayo caafimaadka ilaah baa bixiye ilmaha shanta sano iyo wixii ka yar in lagu tallaalo tallaalkaas oo aan saakay daafurnay waxaan rabnaa insha allahu degmooyinka gobolka banaadir guud ahaan in ay kala shaqeeyaan waaxda caafimaadka howlahaas ayaga ah oo tallaalka ah sidaas si la mid ah waxaan ugu yeeraynaa dadweynaha hooyooyinka iyo aabbayaasha carruurtooda yaryarka ah oo hadda dhashay iyo wixii shan sana ka yar in arrinta tallaalka ah oo ka hortagga cudurrada ah inay ka qayb qaataan oo ilmahooda ay geeyaan lacag loogama rabo wax lagu weydiinayo ma laha waa loogu khidmaynayaa waana la tallaalayaa haddii ilaa yidhaahdo marka tallaalkaasna waxaan leeyahay qof kasta doorka uu ku leeyahay inuu ka qaataan rabnaa gaar ahaan waaxda caafimaadka oo aan hadda aan joogno si gaar ah inay juhdi badan amba xooggooda isugu geeyaan maalmahaasi tallaalka socdo waa laga maarmaan sidaasi la mid ana degmooyinka gobolka banaadir emsiyada iyo kulli waxaan ku wargelinaynaa inay kala shaqeeyaan waaxda caafimaadka mashruucan tallaalka ah ee ka hortagga cudurrada ah cudurrada faafa sidaasi la mid asaan la wada soconnaba daraasa la sameeyey ilaa iyo hadda waxaa la leeyahay boqol iyo siddeetan kun oo carruur ah iyo in ka badan ama ka yar ayaan maaragtay weli tallaal qaadanin maaragta sidaa darteed waxaan rabnaa aan ku dadaalno cunugu markay jadeeca kaaga dhacdo intaad welweli lahaaday inta aysan ku dhicin ka hor horta tallaalka geey iyo wixii la mid ah insha allahu iyo cudurradaasi dhakhaatiirta ayagaa yaqaano shaqadoodana ayagaa qabsan doono waxaan leeyahay waa mahadsantihin mar labaadii mar saddexaad wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu